waa mahadsan tahay ridwan shirku si fiican ayuu u socdaa daraad ayuu si rasmi ah u furmay khudbadihii dalalkuna shalay ayay bilowdeen wafdiga soomaalidu wuxuu la kulmay wufuud dhowra waxaanu la kulanay dalalka ay ka mid yihiin ruushka qatar kosovo ama kosova waxaanu la kulanay boqo amiiradda dalka qatar oo hooyada amiirka qatar oo aanu goobjoog ka ahayn mashaariic soomaaliya xutarayoola saxiixay waxaanu ka qeyb galnay shir wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabtu wada tashi ah oo yeesheen waxaan la kulanay maxaa la yidhaahdaa commissionerka iyo iyo agaasimaha guud ee e u da waxaan la kulanay executive director ama madaxa unhcr waa gartay marka haddii haddii aad soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadashay waa maxay ee soomaaliya aad is leedahay xilligan dan ayay ugu jirtaa su-aasha kale dad badan ay isweydiin karaanna waxay tahay dalalkii kale ee khaliijka ilaa iyo hadda ma aydaan la kulmin maxaa khaldan taas dambe haddaan ku hormaro ade dalalka khaliijka waxaan sidaan kuu sheegay shirku shalay ayuuba bilowday marka bilow ayuu joogaa marka waanu la kulmi doonaa qofkii kaleetoo danaynaya inuuna la kulmo kulanka ridwaanow adigu halayla kulmo oy ma dhahaysanta meel istaagtid dalalku ama iyagaa kusoo weydiista ama adaa weydiistid marka sidaasaan kuwa ula kulanay waxyaabahaanu ka wada hadalay dalalkaan la kulmaynay waxay kamid ahayd xoojinta saaxiibnimada iskaashiga kuwana waa la kulanay kuwana waa noo dhimay soomaaliya weli waa la filayaa in khudbadeeda ay goobta ka jeediso khudbaddii madaxweynahana adiga ayaa ku matalaya goormaa la filayaa in aad khudbadda jeedisaan maxaase khudbadda nuxurkeeda uu noqon doonaa khudbadda hadda waxaa laga yaabaa madaxweynuhu wuxuu ku qoraa toddobiya labaatanka oo beri ah hadda maadaama uu uu wasiir matalayo waxaa laga yaabaa inuu dibdhac ku yimaado waktigii weli lama xadidin waxaanu se qiyaasaynaa sagaal iyo labaatanka khudbadda waxay ku saabsanaan doontaa sida khudbadaha sanadlaha ah ee shirka qaramada kulan kulan weynaha qaramada midoobey laga akriyo laga jeediyo waxay ku saabsanaan doontaa ka warbixinta dalka xaaladiisa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo shirkan waa shir aada muhiim u ah madaxweyneyaal fara badan ayaa jooga dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynihii soomaaliya maxaa xilligan shirkan muhiimka ah uu uga baaqday hadda aniga ila tushan lahaa in waxaan dhihi lahaa isweydiinina madaxweynuhu isaga ayaa qiimeeya maadaama uu madaxweynihii dalka yahay oo danaha dalka iyo dadka uu isagu mas-uul ka yahay in uu fiiriyo ma waxaa haboon oo hadda priority-gu tahay inuu shirka ka qayb galo mise inuu dalkii joogo arrimo kale oo oo muhiim ah oo markaa loo baahan yahay uu qabto marka dadku inay inay arrintaa ku mashquulaan waa xoogaa waxaad moodeysaa xoog xoog xoognima xoo xoogaa la-aan maxaa yeelay qaramada midoobay shirarkooda madax badan oo alimaan ayaa jira oo soo wakiisha ama wasiirkooda arrimaha dibadda hadda dalalka gobolkeena oo dhan ay kamid tahay ethoopia jabuuti eritrea sudan kulligood wasiiro arrimo dibadda ayaa ka jooga iyo sida dalalka kaleeto khaliijka ah in badan oo kamid ah marka qariib ma aha yani wax lala yaabo ma aha in madax ay ka baaqdaan shirkan sanad kastay dhacdaa intii shir uu bilowday shirkani ayay ayay dhacaysay marka marka dad dadku ma aha inay arrintaas ay la yaabaan waayahay ugu dambeyn wasiir adigoo mahadsan shirka waxaa si weyn u hareeyey khudbadda madaxweyne trump waa la socotaayoo heshiiska dalalka midooda yurub ay sheegeen inay kula sii ganacsanayaan iiraanna meesheeda ayuu taagan yahay markaad eegto khudbadda madaxweyne trump iyo jawiga guud maxaa kaaga baxay madaxweynuhu siduu isaga siday la noqotay ayuu u khudbeeyey qofna qofbana si u qaaday ma garanaysaa marka waa hadaad aniga weydiisay shirku siduu ahaa waad maqashay in maruu hadlayay goluhu laga qoslay isaguba xataa uu dareemay marar kaleeto wadamo uu uu aada maaragtay maxaala u tilmaamay gudiya maxaala yahda wafdigoodu way maaragtay dabcan way aada ayay u arrintaas uga bixinayeen shucuur marka hadda anagu soomaaliyaan matala marka soomaaliyana kama u hadlin